bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta aynu jecelnahay oo meel walba oo aad ku sugan tihiin waa maalin arbaca ah taariikhdu ay ku astaysan tahay lixii labaatanka bisha nofembar sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan maamulka gobolka gado ee koonfurta dalka soomaaliya ayaa si carale kaga hadlay duqeymo saacadihii lasoo dhaafay ama maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay qeybo ka mida gudaha gobolka gado oo ay geysanayeen diyaarado ay leeyihiin ciidamada kenya kuwaasoona inta badan la tilmaamay bartilmaameedkeedu inuu ahaa fariisimo al-shabaab ay ku lahaayeen gudaha gobolkaasi gado gudoomiye ku-xigeenka dhanka ammaanka ee maamulka gobolka gado ee dowladda federaalk ee soomaaliya cabdi bare cabdi oo ayaa waxaa u tilmaamay in duqeymahaasi ka dhacay gobolka gado ay dhibaatooyin xoog leh kasoo gaareen dad rayid ah asigoona dhanka kala carabaabay in kenya lagula xisaabtami doono dadka waxyeelada ay kasoo gaartay xilliga diyaaradahooda duqeymaha ay ka geysanayeen qeybo badan oo kamid a gudaha gobolkaasi gado waxa uu tilmaamay in saacadihii maalmihii lasoo dhaafay duqeymo isdabajoog oo ka dhacay deegaanada hoos yimaada degmada balad xaawo ee gobolkaasi gado in dhibaatooyin xoog leh ay kasoo gaareen dad rayid oo halkaasi ku dhaqan kuwaasoona intooda badan ay ahayd dad xoola ah ayadoona inta badan duqeymaha ciidamada kenyaanka ay ka geysanayaan gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan deegaanada jubbooyinka iyo gado waxyeelada ugu ba-anay ay soo gaarayso dadka danyarta ee ku dhaqan deegaanadaasi kuwaasoona inta badan u badan dad xoola dhaqato ah ayaga laftooda waxaan u rajeedinaynaa haddii cadow loola dagaalamaya maaha dadka shacabka in la laayo maaha in loobsadaa fiican meelaa wax lagu oga haddii wax lagu tugo waxaadan dhacaynin baa ama la qaadan karin baa ka soo baxayo sidaa darteed waxaan leenahay laftooda inay waxay riyaan u meeldayaan baa waa loo soo jeedinaya waana laga fisinaya insha allah arrimahaas oo kolley hadda sida ay yihiin ma ma ma ma ku soconaysa haddii kolley waa isbaxsanayo oo dagaal baa jiray dagaalkaasna haddee kolley qaab qodo walba sida u dagaalamaysa qodaa cir dee wax cir laga tuurayna waa garanaysa oo diyaarada laga tuuray dad shacba iyo guryihii waxbaa awaangeena khasaare waa jirtaa waa laga wadahadlada wadahadal baa jiray wadahadal oo lasala imaanayo si aana shacabka loo gaarsiinin dhibaatooyin hadda ku dhacaya kuwo kaleba loo gaarsiinin wadasashiga waa la samayn doonaa waana la isku dabageli waxaanan xaquuqda bini-aadanka ka baxsan oo la sameeyey waa dabagalkeeda iyo waxay la yeelan doontaa iyo iyo iyo arrintaas dhanka kalena mid ka mida nabadoonada sida aadka looga yaqaano gobolkaasi gado oo lagu magacaabo cabdicasiis cabdi faarax ayaa waxa uu si carale dhankiisa kaga hadlay duqeymaha maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay qeybo ka mida gobolada jubbooyinka iyo gado kuwaasoona waxyeele ay kasoo gaartay dad rayid ah oo la tilmaamay inaysan waxba galabsan waxaana inta badan ciidamada kenya mas-uuliyiin u hadashay ay tilmaameen in ay ka argoosanayeen ururka al-shabaab oo iyagu dhowaan weerar ku qaaday deegaanka dhobley ee gobolka waqooyi bari ee dalkaasi kenya halkaasoona khasaare xoogle loogu geystay dad kenyaan ah ilaa iyo siddeed iyo labaatan ruux oo kenyaan ah ayaana ku geeriyooday weerarka al-shabaab ay ku qaadeen halkaasi nabadoonka ayaana waxa uu tilmaamay in aan loo dulqaadan karin dhibaatooyinka ay ku hayaan ciidamada kenyaanka ah dadka soomaalida ah ee ayagu inta badani ah dadka xoolodhaqatada ee ku dhaqan goobaha meyiga
waxaan rabay inaan ka hadlo dadka shacabka oo reer meyiga oo dhibaato aysan ayagoo ayna lugahooda kula imaanin dowladda reer kenya ay ku rushaynayso ma garan tuulooyinkii iyo meelihii xooluhu biya ka cabi lahaayeen o dhan bay iyay garaacayaan ma garan kuwa dada dhawo iyo raiigaxaaji iyo makada iyo dhan lagu diidin ayagaas kore weeye ma garan so waxa weeye aad baan uga xunnahay maadaama aan deegaanka nahay dowladuna kenya waxaas ku kacda raalli kama ahin de waxa weeye mar haddii dhowda aashay ka cabeeyeen iyo tuulooyin ay deganaayeen haddii diyaaradaha casriga lagu soo kaeyo dad shacab ahoo maato ahoo meelihii ay deganaayeen diyaarada lagu kaeyo dhibaatadeeday leedahay ma garan duqeymo isxixigay oo saddexdii maalin ee lasoo dhaafay ka dhacayay qeybo ka mida deegaanada jubbooyinka iyo gado ayaa la tilmaamay in waxyeelo xoogan ay kasoo gaartay dad danyar oo ku dhaqan halkaasi iyadoona madaxda sare ee dalka soomaaliya weli aysan ka hadlin dhibaatooyinka dadka xoolodhaqatada ay u geysanayaan diyaaradaha dowladda kenya oo inta badan la tilmaamayo in ay bartilmaameedkooda yihiin fariisimo al-shabaab halkaasi ay ku leeyihiin dhowaan ayaa afhayeenka ciidamada ee ururka al-shabaab cabdicasiis abuumuscab waxa uu ka dhawaajiyey in aysan jirin goobo ay ku sugan yihiin ciidamadooda oo ay duqeymo ka geysteen diyaaradaha dowladda kenya arrintaasooona u muuqanaysa mid kenya ay ku doonayso inay ku qanciso inta badan shacabka kenyaanka ee ayagu sida adka kaga caraysan weerarada inta badan al-shabaab ay ku qaadayaan gudaha waddankaasi kenya halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer mudanayaasha baarlamaanka iyo aqalka sanadka ee dowladda kenya ayaa waxa ay sheegeen in cabsi xoogan ay ka qabaan maleeshiyaadka al-shabaab ayagoona dhanka kala tilmaamay haatan in xataa ay dhibaato tahay goobaha lagu cibaadaysanaya ee ku yaala gudaha waddanka kenya sida kiniisadaha iyo masaajidda ku yaala halkaasi james konako oo ka mid ah baarlamaanka waddankaasi kenya ayaa waxaa u tilmaamay in dhibaato xoogan ay ku hayaan gudaha waddankaasi kenya ururka al-shabaab asigoona eedda u soo jeediyey taliyaha ciidanka booliska iyo sidoo kale wasiirka amniga ee waddanka kenya Even us as members of parliament, we are fierce. If you go to a church, you are killed. If you go to a, if you go to a church, you are killed. If you go to a mosque, you are killed. We are fierce.
dhanka kalena muna- mudane ka tirsan sanadka waddankaasi kenya ayaa waxaa u sheegay in si looga hortaga khataraha ururka al-shabaab loo baahan yahay in la sameeyo ciidamo gaar ah oo u dhashay waddanka soomaaliya ama soomaali ah kuwaasoona ku sugan gudaha waddanka kenya ama laga keenayo gudaha dalka soomaaliya tababarana la siinayo si looga adkaado mashaakilaadka kenya ka hayso la dagaalanka kooxda al-shabaab oo u tilmaamay in haatan ay tahay mid sii xumaanaysa xaaladda amni ee waddankaasi kenya si kalena aan looga hortegi karin waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in la sameeyo ciidamo soomaali ah oo kenya ay si aad ah u tababarto kuwaasoona ka hortago khataraha ururka al-shabaab ay ku hayaan gudaha waddankaasi kenya hadallada mas-uuliyiintan ayaa waxa ay ka dambeysay ka gadaal markii muddooyinkii lasoo dhaafay tiro weerara ay kala kulmayeen waddanka kenya dhanka maleeshiyaadka al-shabaab kuwaasoona dhibaatooyin xoogan ay ka soo gaareen muwaadiniin kenyaan ah maamulka gobol maamulka degmada jalalaqsi ee gobolkaasi hiiraan ayaa waxa uu ka dhawaajiyey in dad aad u fara badan ay soo gaareen maalmihii lasoo dhaafay gudaha degmadaasi iyo tuulooyin dhowr oo hoos yimaado kuwaas oo u tilmaamay inay yihiin dadkii dhowaan al-shabaab ay ka gubeen guryihii ay ku noolaayeen ee ka tirsan qaybo ka mida gudaha gobolkaasi hiiraan maxamed cabdi fiido cabdulle fiidow oo ah gudoomiyaha degmada jalalaqsi ee maamulka gobolka hiiraan ayaa waxa uu tilmaamay in dadkaas oo aad u fara badan ay kala gaareen degmooyinka buulaburte iyo sidoo kale jalalaqsi waxa uuna tilmaamay qoysaskii ayaga dhankooda soo gaaray in soo dhoweyn ay u sameeyeen sidoo kalena raashiin ay u qaybiyeen sida hadalka u dhigay asigoona dhanka kale tibaaxay in raashiinka loogu talagalay dadkaasi weli si- sidii loo baahnaa aanu u gaarin maadaama raashiinka uu yaraa sida uu tilmaamay dadkana ay ahayeen kuwo aad u fara badan dad badanaa soo barakacay oo qaarna buulburta u barakaceen gaarna jallas usoo barakaceen tuuliyaadka waxaa la yidhaha mubaarak qabadane mubaaraga ayaa laba qaybood oo raacsan iyo barya ilaa iyo shiibaay marka dadkii sida badan qaybana waxay u u gudbeen dhinaca buulburta qaybana xaggaana soo aadeen qaybanama soo gaarin weli laakiin dadkaas dana soo gaar ilaa konton qoys wey garankaan waxaan u qaban karnay wixii markaasna soo gaareen gurmadkiini waa la- weli waa jiraa oo dadkii waa socdan ku ugu horreeyay waa in yeeshada galabtii marka waxaan u qabanayn waxaan awooni ilaa had oo markaas hayna ayaan u tari doonaa laakiin dadkii oo horey u joogay oo degmada ka tirsanaay waxaa kusoo kor yimid ilaa iyo boqol iyo intaas oo tuulo oo maqlay raashiin ayaa la keenayaa jallaqsi raashinkii la keena shan kunoo qoysaa loogu talagalay shantii qoys wax ka badan oo toban iyo shan kun ilaa labaatan u dhexeeyaa yimid al-shabaab ayaa dhowaan waxa ay dabqaba siiyeen tuulooyin dhowr oo hoos yimaada degmada jalalaqsi ee gobolkaasi hiiraan kuwaasoo aan la ogeyn ujeedka rasmiga ee ka dambeeyey iyo si al-shabaab sababaha ku kalifay in ay tuulooyinkaasi gubaan ayadoona dadka haatan ay la soo diristay dhibaatooyin dhanka nolosha ah kuwaasoona u kala baxsanaya qayba ka mid a deegaanada gobolkaasi uu ka kooban yahay ayagoona raadinaya nolol dhaanta midda haatan ay ku sugan yihiin qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ee waday mooshinka ka dhanka ah xukuumadda u hogaamiya cabdiweli sheekh axmed maxamed ayaa waxa ay soo dhoweeyeen go-aankii gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayagoo dhanka kalena gudoomiyaha ugu baaqay inaysan dib u dhicin xilliga dooda ay ka bilaabanaysa baarlamaanka soomaaliya ee ku aadan ka hadalka mooshinka ka dhanka ah ee xukuumadda u hogaamiya cabdiweli sheekh axmed maxamed taasoona mooshinkoodii loo qeybiyey si hoose dhowaan kulankii baarlamaanka soomaaliya ee buuqa kusoo ilaaday gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa ayaa hore u carabaabe tan iyo inta xal looga helayo muranka baahsan ee ka jira kalfadhiga baarlamaanka aan mooshinkaasi laga hana qaadi doonin inkastoo xildhibaanadana haatan ay u muuqanayaan kuwa arrintaasi kasoo horjeedo balse tilmaamay in wadahadal loo baahan yahay si uu usii socdo kulanka baarlamaanka soomaaliya xildhibaano gaaraya boqol soddon iyo sideed mudane ayaa mooshin ka keenay cabdiweli sheekh axmed maxamed kaasoona la rumaysan yahay inuu dhabarka ka riixayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaana sidoo kale xildhibaano ku mowqifay ra-iisul wasaaraha kuwaasoona dhankooda la rumaysan yahay ayaguna inay qaateen lacago korrubshan ah kuna difaacayaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya isqaqabsiga labada dhinac u dhexeeya ayaa haatan u muuqanaya mid kusii dhexmilmaya qaar ka mid ah hay-adaha dowladda federaalk ah ee soomaaliya maalintii shalay ayaa si aada loo hadalhayay iscasilaada ilaa iyo kow iyo soddon wasaaradood oo ka tirsan konton iyo shanta wasiir ee ka kooban tahay xukuumadda soomaaliya inkastoo aan la ogeyn xilliga sida dhabta ay u gudbinayaan waraaqadaha iscasilaada waxaana wasaaradahaasi ka mid a wasaarado tun xoogan ku leh xukuumadda soomaaliya oo ay ugu horeyso gaashaandhigga maaliyadda arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha maamulka gobolka banaadir uu hogaaminayo jenaraal xasan maxamed xuseen muungaab ayaa qorsheynaya inuu sameeyo isku shaandhayn iyo isbedelo uu ku sameynayo maamulka ka jira haatan degmooyinka gobolka banaadir kuwaasoona qaarkood la tilmaamay inuu dhaliilsan yahay maamulka gobolka habsamo socodda shaqooyinka ka jira qayba ka mida degmooyinka gobolka banaadir kuwaasoo haatan laga dareemaya habacsanaan xoogan inkastoo aan la carabaabin tirada degmooyinka isbedelka lagu sameynaya haddana maamulka ayaa u muuqanaya mid haatan qorsheynayo isbedelo lagu sameeyo maamulada degmooyinka ka jira waxaana warar hoosoo laga helaya xafiiska gudoomiyaha gobolka banaadir ay tilmaamayaan in dhowaan ay jiri doonto isbedelo ka hirgeli doona qaar ka mida degmooyinka gobolka banaadir kuwaasoo haatan u muuqanaya kuwa ayna shaqadooda u soconayn sidii loogu talagalay gobolka ayaa dadaallo xoogan ugu jira sidii lagu soo celi lahaa xasiloonida iyo bilicdii magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayadoona haatan looga fadhiya maamulka isbedelo uu ku sameeya qaar ka mid a maamulada ka jira degmooyinka gobolka banaadir kuwaasoo shaqadoodan u gudanayn sidii loogu talagalay warkii oo aad kala socotay raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tanii intaan mar kale dib u kulmaynan waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh